Hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya. Adoo laba go'iyo shaadhle, adoo gal dhala ila jooga, adoo galadi gumaaday, gayigii adoo xoreeyey, adoo qori garabka haysta, gaboobayo gaadhi mayo. Haddaad gaadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hooyow guntigaaga dhuuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caruurey sheekaan ka sheekaynayaa sheekadaasi waa sheeko caruureed sheekay sheeko sheeko xariiro sheeko caruureed beri waxaa jiri jiray hooyo iyo aabbo waxay dhaleen wiil iyo gabadha wiilkaa iyo gabadha gabadhu waxay gabadh caqli badan wiilkuna caqli badanoo saasa ma lahayn markaa gabadhii caqliga badnayd maalin ariga reerku reerbaadi ahayna aribay ayay lahaayeen xoolay lahaayeen ariga waxaa raacda maalinna gabadha caqliga badan maalina waxaa raaca wiilka bilaa caqliga maalintii dambe arigii oo jooga buuraha saylac u dhow daaqaaya ayaa waxaa u imaatay ayaa dacawa u intima arigii wiilkii bilaa caqligaabaa ariga raacay wiilkii bilaa caqligaha arigii la jooga ayaa arigii dacawa cuntay neef ka mida ariga tiradiisu waxay ahayd sagaashan neef sagaashankii neef hal neef haddii dacawa cunto maxaa soo hadhay siddeetan iyo sagaal baa soo hadhay siddeetan iyo sagaal neef adrhigii oo ah ayay inantii ninkii ree bilacaqligaa wuxuu doonay inuu yidhahdo adhiga intuu neefkii dacwadahu cuntay intuu aasay oo god u qoday wuxuu doonay inuu yidhaahdo waxba lama cunin ariga waxba kama maqna adhiguna sagaashan neef ma aha casarka markay tahay adhiga loo imaanaya waa la tirinayaa adhigu hadduu sagaashan neef noqon waayo maxaa dhacay waa la qaraaca wiilka yar ama waraabaha caawa loo xiraaya waraaba ma taqaanin haa waraabaha loo xidhaaya caawa ma garatee markaa gabadhii caqliga badnayd ayaa meel ka aragtay isagoo god qodaya oo aasaya neefkii ariga ahaa markaasay ku tiri waryaha bilaa caqli neefkanaad aasaysid arigu sagaashan neef buu ahaa siddeetan iyo sagaal baa soo haray bilaa caqliyow xaggaad ku wadaa meel fogna way u soo istaagtay way ka caqli badan tahay isaga wuxuu is yidhi caqli dheeloo berri markii ay ariga raacdo waxaad tidhaahdaa maxay heetay ayadaa ariga laga cunay neefka laga cunay aniga laygama cunin ma garateen marka waxa dhacday arigii casirkiiba arigii lasoo kaxeeye guriguu imaaday guriga ariga markuu imaaday hooyadii baa u imaatay waa la kaxeeyey isag wiilka gurigu iska aaday habeenkii baa la iska saxay ariga lama tirinin nasiibkiisa subaxii inanti gabadh yarada caqliga badnayd baa raacday arigii markii subaxii o dhan la joogtay la joogtay la joogtay casirkii markeed hooyadii u imaatay arigii baa la tiriyey arigii wuxuu noqday tiradii idii sheegay oo siddeetan iyo sagaal neef waxaa li neef baa maqan neefki wuxuu noqday ceesaan ariga ka mida ceesaantan arig kasta magac buu leeyahay waxaa la yidhi ceesaantii ina dulcas ayaa maqan ee aaway ceesaantii baa laba ayaa la raaraadiyey inantii yarad baa waxaa ku jiri hooyoy aniga ariga waxba laygama cunin maanta si fiican baanu la soo joogay dabeedna wiilkii yaraa ee bilacaqliga ahaa baa yidhi ayadaa laga cunay wiilka loo yar gabadhan loo yaray waxaa labadiina kii laga cunay waa la ogaan doona waxay tidhi neefka asagaa laga cunay shalib casarkii buunu aasay neefka hadda la cunay neefka shalay la cunay maa isku eg yaa miyay isku egin carruuray iskuma eka marka gabadhii bilacaqliga wiilkii bilacaqliga ahaa gabadhii buu rabay inuu been u sheego been ka sheego marka waxay ku tihi waryaa neefku waa neefkii shalay la cunay ee maaha neefkii maanta la cunay ee ogow dembi ilaahay baad ka gashay dembina hooyadaa baad ka gashay dembina ilaahay baad ka gashay muxuu yahay intaasoo dembi carruuray yaa dembina anaad iga gashay afar dembi waayo dembi waxayd ilaahay baad ka gashay oo been baad sheegtay dembina waalidkaa baad ka gashay oo maxaad ka sheegtay been baad u sheegtay dembina arigaad ka gasho waa dayacday hooyadina waxay tidhi haw tarow arigu cashadaada waa hallow maalinta adiga lagu diro waa hallow waraabahaa loo xiray kabacdiina yaa soo badbaadiyey gabadhii caqliga badnay waxay tihi hooyo maanta u dhaaf maalin dambe ma samayn doonee marka ha noqonina dad caqli daran ee waxaad noqotaan dad caqli badan yaa dardaarankii waxa weeye carruuray inaad caqli badnaataan inaad wax walba barataan inaad wax xiftidaan inaad fariido noqotaan inaydaan noqon dad nacsiye ah yaa aye asalaamu calaykum samoowa samow samoowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalano waxoqaysay halkaad xalay ladiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya